saddex qof ayaa ku dhimantay qaraxan ku dhowaad toban qofna waa ay ku dhaawacmeen sida ay v o a u xaqiijiyeen shaqaalaha goobaha caafimaadka magaalada boosaaso ee la geeyey dhaawaca iyo meydka dadka wax ku noqday qaraxan ayaa goobjoogayaal ii xaqiijiyeen inay u badnaayeen askar ka tirsan ciidamada puntland laamaha ammaanka gobolka bari oo ay v o a la xiriirtay ayaa ii xaqiijiyey in qaraxani uu ahaa mid lasii dhigay meheradda kadibna la qarxiyey markii ay dadku fadhiisteen ma aha markii ugu horreysay ee qarax noocan oo kale ah la dhigo goob ganacsi lix iyo labaatankii bishii janawari ee aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii qarax noocan oo kale ah la dhigay goob ganacsi waxaana ku dhintay hal qof oo shacab ah iyadoo uu dhaawac ka soo gaaray taliyo ku-xigeenkii hore ee qeybta booliiska gobolka bari korneyl axmed jaraale iyo hal askari faadme yaasin jaamac v o a boosaaso